bulshada ku dhaqan caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa waxay aada uga walacsan yihiin xanuun cusub oo xumo daran wata kaasoo bulshada soo ridanaya warkan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyaheena maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata bulshada magaalada jigjiga ayaa cabasho xoogan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata kaas oo dadka aada u soo ridanaya iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumad daran taasoo qofku uu gelayo xaalad daran haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda v o a uga warramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka magacay waa maxamed axmed ne wallaahi xumad aad u daran ba ay qabatay anu tanoo kale weli mana aragba xanuuno badan horey way igu dhaceen laakiin xumad waalan ba ay qabatay xumadaasoo meelaha ugu daran ay tahay murqaha lafaha xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysaa xumadda markay ku qabato ta kale xumaddani xumadihii hore waxay kaga daran tahay waad ku soo noqonaysaa xanubaabiya markaad cunto muddo yar ka bacdi baad ku joogaysaa markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunkan wuxuu u baahan yahay baadhitaan caalami in la ogaado oo qolyahan dhakhaartiintu sheegaan xanuunkan wuxuu yahay waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay ka hortagiisa dadka waaweynna weliba wuu u sii daran yahay hadda dad la dhintay baa la sheegayaaba magacay waxaa la yidhahdaa axmed maxamed axmed bal lagu warbixi xanuunkii xumadda ay darnaay sida lagu qabto niyo xanuunkii xanuunkaasi xanuun ilaahay maxaan ku dhahay soo mariyey waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan adhaxda aad bay ii xanuunaysay xubnaha jidhka waan qaadi qabtaa loqonta iyadana aad bay iyaduna ii xanuunaysay marka waxaan jiifay muddo lix beri ah qaar ka mid a dhakhaatiirta deegaanka soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumadda wata dhowaan lagu arkay deegaanka islamarkaana ay dadka aad uga cabanayaan haddaba dhaktar cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada jigjiga ee kaaramardha waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo waa xumad ii sheegay qandho aada u kulul oo aada u culus weeyey waxa badanaa hadda ii sheegay looga shekisan yahay inay keeneenna waa morof waa viruseska waxa la yidhaahdo ama ilma aragtada viruseska ayaa aada looga shekisan yahay inay keeneen xanuunada u badan muxuahay qandhada noocana keena waxaa laysku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado soo xanuunadaas waxaa ka mid a xanuuno la yidhaahdo relapsing fever ama qandhada soo laalaabata typhoid fever ama typhus fever ricketsia xanuunaasna sidoo kale yidhaahdo laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda laisku yidhahdo acute febrile neseska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee muxuaha gariirkeeda u hooseeya ayay keenaan muxuahay kuwan laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aada u culus saa idiin sheegayna qandhooyinka noocan oo kalea waxaa keena viruska ayaa keena virusiska marka noocyo badan buu leeyahay waxaa jira virus la yidhahdo dengue virus ama dengue fever buu keenaa sidoo kale waxaa jira virus isagona la yidhahdo chikungunya virus ama soomaalida waxay u taqaano kuduudiya xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u eg tahay inuu muxuu ahayy ay ka timaaday waa xanuunka laga kala qaado dadka dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala isu gudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bilaanka usoo gudbiyo qofka haddii uu calaamadan kale isku arko ama qandho ama xumad daran maxaa talood siinaysaa inuu sameeyo qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore ee macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko waxaan taladan siinayna waxaa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaad ee ugu dhow ee uu markaa gaari kara inuu gaadho si qandhadaasi sheebaad loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweye loo qori karo halkaa loogu qoro waa tahay dhanka kale waxaa jira markii qof ka mid a qoyskay ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo marka qaabka looga hortegi kara laisaga ilaalin karo dabcan aada iyo aad waxaa qaabka muxuu ahay looga hortegi kara qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waasaan sheegay in markuu horeyso goobaha caafimaad la geeyo markuu goobaha kasoo laabtay dawo lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican gudoomintii maxaa jeedin lahayd talo maadaama dhakhtar tahay waa arag tahay xanuunadana hadda biyahan baa la garanayn inuu xanuunkan qandhada uu yahay mid dadku ay shaki weyn ka muujinayaan oy qaarkood leeyihiin markii hore somalilan iyo meelahaas yaa lagu sheegi jiray lakiin maalmahan deegaanka usoo gudbay talabixinta guud aada iyo aad aad y talada guud aan bixinaya waxaa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxaa keenay iyo ii sheegay waxa sababay iyo dawooyinkiisi waa la diyaarinaya saan sheegay xanuunkan jikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkana waddanka hadda waxaa jira guideline oo soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalaya xanuunkan oo hadda uu soo baxay revisionka qeybtiisii labaad baa soo baxay isku soo wada duuboo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee ay toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan waana mid dadka aad u soo ridanaya dhanka kale mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada adisababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga